Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti bisha disembar waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo maanta xusay sanad guuradiisa koob iyo siddeetanaad ee aasaaska ciidanka booliiska
boolis soo kabanayo ka soo kabanayo duruufo adag ee dalkeenna uu soo maray wixii laga filayey runtii iyo waayaha adag ee ku dhax shaqaynayahay wixii laga filayey wax ka badan ayay qabteen
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka uu marti ku yahay danjiraha soomaaliya ee dalka tanzaniya eliyas cali xasan sida loo fududeyn lahaa isku socodka arrimaha fiisaha sidoo kale sidii loo abuuri lahaa diyaarada qad toos oo u dhexeeya soomaaliya iyo tanzania wax kaloo kamid ahaa ardayda soomaalida ah sidii loogu fududeyn lahaa u heli lahaayeen waxbarasho la-aana
sidoo kale idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha puntland oo magaalada boosaaso kaga dhawaaqay dagaal ka dhana kooxda al-shabaab iyo sidoo kale in puntland ay lacag u gaara yeelanayso barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horreynaya warkii caalamka maamulka cusub ee suuriya ayaa magacaabay wasiirka arrimaha dibadda sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi ee sana maanta oo sabti ah iyadoo dalkaasi uu doonayo inuu dhiso xiriir caalami ah laba toddobaad kadib markii xukunka laga tuuray keligi taliyihii dalkaasi bashaar al asaad taliska guud ee talada haya ayaa waa ascad xasan al shibani u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda sida ay wakaaladda wararka warisay ila ka tirsan maamulka cusub ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in tallaabadani ay ka timid rabitaanka shacabka suuriya ee ah inay abuuraan xiriir caalami ah oo keenaya nabad iyo xasilooni sida hadalka ay u dhigtay shibani oo toddobiyo soddon jir ah ayaa ka qalin jibiyey jaamacadda dimashik waxaana horey uu u ahaa hogaamiyaha waaxda siyaasadda ee dowladda ay fallaagadu ka dhistay gobolka idlib ee waqooyi galbeed suuriya sida uu sheegay taliska guud hogaamiyaha cusub ee suuriya axmed al sharac ayaa tan iyo markii awoodda uu la wareegay si firfircoon ula macaamilayay wufuudda shisheeye oo ay ku jiraan marti ka kala timid qaramada midoobay waa ergeyga qaramada midoobey ee syriya iyo sidoo kale diblomaasiyiin sarsare oo ka tegay maraykanka sharaca ayaa ka dhawaajiyey inuu doonayo inuu diblomaasiyad si ah ula macaamilo ergada caalamiga ah isagoo sheegay in ahmiyadda koowaad ay tahay dib u dhiska dalkaas iyo sidii loo gaari lahaa horumar dhaqaale waxaana uu meesha ka saaray inay doonayaan in dagaal cusub ay geliyaan dalkaasi milatariga israa'iil ayaa sheegay inay ku guuldaraysteen inay qabtaan gantaal subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah laga soo ganay dalka yemen kaasi oo ku dhacay aagga tel aviv iyo xaifa iyagoo adeega ambalastuna uu sheegay in afar iyo toban qof ay soo gaareen dhaawacyo afhayeen u hadlay xuutiyiinta oo xulufo la ah dalka iiraan ayaa sheegay in bartilmaameed milatari uu ku yaala deegaanka xafa ay ku dhufteen gantaal bolosig ah bahda caafimaadka ayaa daweynayay afar iyo toban qof oo qabay dhaawacyo fudud oo firir ah iyadoo qaarkoodna cisbitaalka loo qaaday sida ambalaastu ay sheegeen booliiska israa'iil ayaa sheegay inay heleen warbixin ku saabsan in gantaal uu ku soo dhacay magaalo u dhow aagga tal aviib xuutiyiinta ayaa marar badan diyaarado iyo gantaalo ku garaacay israa'iil taasi oo ay ku tilmaameen inay tahay mid ay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta ku sugan ghaza ugu dambayntiina kooxda taalibaanta bakistan ayaa sheegtay weerar ay xalay ku qaaday fariisin ciidan oo ku dhow xuduudka afghanistan kaasi oo saraakiil sirdoon ah ay sheegeen inay ku dileen askar qaar kalena ah ay si xun ugu dhaawaceen ku dhowaad soddon mintidiin ah ayaa weeraray saldhigga waxaana weerarku u socday muddo laba saacadood ah sida a f b uu u sheegay sarkaal ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo magaciisa qariyey iyadoo uu sarkaalkaasi sheegay in lix iyo toban askari ay ku dhinteen weerarka shan kalena ay si xun ugu dhaawacmeen mintidiinta ayaa gubay qalabkii isgaarsiinta dukumentiyo iyo agab kale oo yaalay saldhigaasi ciidan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halkaa dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyne booliiska soomaaliya ayaa maanta xusay sanad guuradiisa koob iyo siddeetanaad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabadda maalinta booliiska ayaa sheegay in loo baahan yahay in kor loo qaado awoodda dhismaha ciidankaasi si loo helo ciidan khibrad leh warkan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle ciidanka booliska soomaaliyeed oo ah hooyada ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa maanta xusay sanad guradii kow iyo siddeetanaad ee ka soo wareegta aas-aaska ciidanka booliska soomaaliya ciidamada booliiska ayaa maanta muqdisho ku qabta munaasabadday ugu dabaaldegayeen sanad guradii siddeetan iyo koowaad taasoo ka dhacda iskool boluusiya munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana ciidanka booliisku ay ku soo bandhigeen gaadaka ciyaar ay ku muujinayeen dhismaha ciidanka booliiska sidoo kale waxay soo bandhigeen waxqabadka la xiriira qaybaha kala duwan oo ka howlgala booliiska markay timaado la falgalka qaybaha kala duwan ee bulshada taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal asad cabdilaahi diyaana ayaa ka hadla munaasabadda isagoo xusay ka sukow sanad guuradooda inay sidoo kale xusuusanayaan halgamayaashii soo mara booliska soomaaliya waxaa farxad iyo sharaf weyn ii ah inaan maanta halkan isugu nimaadno si aan u xusno sanad guuradii siddeetaniyo koowaad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska soomaaliya maanta maahan oo keliya maalintii aan u dabaaldegi lahayn taariikhda hay-addan sharafta leh balse waa maalin aan ku xusuusanayno adkaysigii geesinimadii hufnaantii iyo nafurnimadii ay muujiyeen jiilal badan oo ciidanka booliska soomaaliyeed soo maray kuwaas oo naftooda iyo wakhtigooda u huray sidii ay u ilaalin lahaayeen shacabka iyo qarnimada dalkeenna ciidanka booliska soomaaliyeed oo ah hay-adda ugu faca weyn dhammaan ciidamada dalka muddo siddeetan iyo kow sano ah wuxuu ahaa tiir muhiim u ah dalka ku taagan yahay isagoo kaalin laxaal leh ka qaatay sugidda amniga iyo xasiloonida qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore ugu hambaliyeeyey booliska soomaaliya oo ah hooyada ciidamada qalabka sida soomaaliya inay u tahay maanta munaasabadoodii kow iyo siddeetanaad booliiska mas-uuliyaddiisu aada iyo aada ayay u ballaadan tahay inta maanta halkan halkan laga dhawaajiyey ee la muujiyey booliska soomaaliya inuu qabtay waa ku ammaanan yahay boolis soo kabanayo ka soo kabanayo duruufo adag ee dalkeenna uu soo maray wixii laga filayey runtii iyo waayaha adag ee ku dhex shaqaynayaahay wixii laga filayay wax ka badan ayay qabteen booliska waxaan leenaha marka hambalyo waxna waa idin dhiban yihiin mar walba howli ma dhammaato waa waa soconaysaa leanna adduunyada issii bedelayso isbeddelka soo yimaadana booliska waa isoo bedela oo dembiye aanan jeri jirin ayaa imaanaya duruufo aanan jeri jirin ayaa imaanaya marka in uu booliisku mar walba isla sii bedelo isla sii jaan qaado oo horumarkiisa uu ku saleeyo dembiyadaas iyo duruufahaas cusub ee mar walba soo kordhayay waayo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay taliyaha ciidanka booliiska ee guud ahaan taliska booliiska soomaaliya in la sameeyo takhasusyo tababaro iyo aqoon karuqaadis oo la xiriirta sidii loola falgeli lahaa hore markay samaynaysa dunida marka loo eego dembiyada dhaco marka taliyaha iyo taliskaba waayihii dambe oo dhanba horumarinta karanka aadanaha ama muxuu ahaay human capitalka waxaa loo yaqaano waa la horumarinayay waana socday laakiin waxaan kusii dhiirigelinaynaa in socodka intaa lasii dheereeyo booliiskuna tababarkiisa iyo dhismihiisa aqoonta inay takhasusaad ku salaysnaato marka laga yimaado muxuu aha basic training leanna takhasusaadkaasi waxay suurto gelinayaan dembi kastoo cusub iyo howl kastoo cusub oo soo baxdaahay ina lala jaan qaado sida maantaba aan ka arkaynay booliiska bandhigii leandada kusoo bandhigeen iyo halkanba maalintii la aasaasayay booliska iyo sanadaha siddeetan iyo kowda ah ee lasoo dhaafay maalmo badan oo ka mid ah oo hore dambiye aanan jiri jirin ayaa maanta jira
waa hooyada ciidamada qalabka sida soomaaliya markay timaado qaybaha kala duwan ee ciidamada soomaaliya waana hay-addii ugu horreysay ee amni ee la aasaasay markay timaado ciidamada qalabka sida cabdulqaadir okey v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta sheegay in puntland ay dagaal la gelayso kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ee ku sugan aagga buuraha gobolka bari deni ayaa dhanka kala sheegay in maamulkiisu uu daabacanayo lacag u gaar ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada carmo ee gobolka bari ayaa xilli uu kaga qaybgelayay munaasabad lagu daafuraya bangiga dhexe magaalada boosaaso waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi khudbadiisa u badneyd diyaargarowga ugu dambeeyey ee ciidamada puntland ay ugu jiraan dagaalka dhan ah argagixisada ku sugan buuraha gobolka bari waxaan rabaa dadka reer boosaaso iyo dadka reer puntland iyo dhammaan ganacsatada inaan ugu bishaareeyo culayska aan muuqan ee ay dareemayeen iyo cagljuglaynta ganacsiga lagu hayay in wakhti dhow lasoo afjari doono haddii la haydo ciidanka puntland wuxuu galay diyaargarow kii ugu fiicnaa abid uu soo maro waxaan ku kalsoonahay qorshayaasha hadda socday iyo diyaargarowga socday in war farxad leh annagoo ilaahay kaashanayna aan maqli doonno dhowaan waxaan u baahanahay halka rabaa farriin inaan wadiro dadka reer puntland meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan dhiirigelinta iyo taageeridda ciidamada howlgalkaas culus gelaya oo aan rajaynayo insha allah inay waajibaadku maanta ayaa ugu horraysa inaan nidhaahno dadku waa inay ka qayb qaataan maxaa yeelay ilaa diyaargarowgu dhammaado ma aan rabin inaan ka hor dhacno oo ka warrabno waxaa maanta diyaar ah ciidan ku filan waajibaadkaas oo ay u dhammaystiran yihiin wax walba oo howlgalkooda ay ku qaban lahaayeen wuxuu noqon doonaa howlgal labada bariga iyo galbeedka buuraha ka xiga magaalada boosaaso ee golis labadaba isku mari doona ka dulqaadi doona dhibaatooyin muddo badan jiray waxaan rabaa dadka reer puntland inay u diyaargaroobaan isku tashigii aan wadnay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in soomaalidii ajaanibta ka barbardagaalamaysa kooxaha argagixisada in ay isku soo dhiibaan maamulkiisa si cafis loogu fidiyo isagoo sidoo kalena u goodiyey kooxo uu sheegay inay taageeraan argagixisada waxaan kaloo halkan rabaa inaan baaq uga diro cid kasta oo ururadaas xagjirka ah ku jirtay oo diyaar u ah inay ka tanaasusho hawshii ay ku jirtay waxay dowladda puntland u fidinaysaa in ay nabadgelyadoodana ka shaqayso bulshadana dib ugu dirto wixii soomaaliyana ay dadkooda ku celiso wixii ajnabigana dalalkooda hadday u baahdaan la geyn doono ma rabno dhiig bini aadan laakiin ciddii ku madax adeegta waxaan farayaa ciidamada dowladdu inay waajibkooda ka gutaan ciddii diyaar u ah in ay bulshadooda soo dhex gashana waxay dowladdu dejisay siyaasad lagu maamulayo dadka raba dembiyadaas inay ka soo noqdaan duruufo kastaa ku kalifaan waxaan kaloo u sheegayaa dadka magaalooyinka jooga oo nimankaa gacansaar kale leh oo la shaqeeya kana shaqaysta dowladdu waynu og tahay tallaabada xilliga ku habboon baa la qaadaa idinku naftarkiina kuwa cabsigaa ku jirtaane inta goorgoortahay dadkiina ku soo biira haddaad ka dhaga adeegtaan hadhowtiyaan lays eersan maanta cafis baa furan birri isla xisaabtan baa furnaan doona waxaa kaloo uu madaxweynaha soo hadal qaaday lacagaha puntland laga isticmaalo isagoona sheegay in hadda aysan dowlad dhexe aysan ka muuqan lacaga cusub ay soo daabacdo balse maamulka puntland uu yeelanayo sanadka cusub lacaga iyaga u gaara waxaana wasaaradda maaliyadda puntland u amray in arrintaasi ay ka shaqayso waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu maaha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta laba kun iyo shan iyo labaatan lagu jiro haddii ilaah idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay oo hadhow la jaan qaadi doontaa nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad soomaaliyeed oo is-ogoloo nidaam waaxida yeeshaan marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii awadeenna la dedejiyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan muqdisho kula kulmay ganacsato soomaaliyeed oo isaga kala yimid dalal kala duwan oo dunida ah wuxuuna u soo bandhigay maalgashiga hindiso loogu magacdaray muqdishada cusub hindisahan haddii uu dhaqan galo waxa uu abuurayaa magaalada waa magaalo cusub oo dhammaystiran oo ku dhex taalla magaalada muqdisho waxaana madaxweynuhu uu ganacsatada kala hadlay maalgashiga qorshahan haddaba caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee nairobi kula xiriirtay cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsatada soomaaliyeed ee xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka mid ahaa ganacsatadii ka qayb gashay kulankaasi ganacsatada iyo madaxweynaha waxayna ugu horeyn weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo kulankii ay la yeesheen madaxweynaha soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim horta waa caasha waa mahadsan tahay kulanka madaxweynahan la yeelanay horta waxau ahaa safiirka soomaaliya ee kenya u fadhiyo ambasador jibriil ayaa cazumaad oo madaxweynaha uuna cazumay guddiga ganacsi haddaan nahay oo sector kasta anagoo wadana labaatan iyo toddoba qofa halkaan aan ka baxnay waxaan ka qayb qaadanay daahfurka new muqdisho iyo elbor iyo maarata muqdishoda cusub n m g yaa la yirahdaa muqdishoda cusub iyo elbor cusub barnaamij maarata oo horumarineed oo muqdisho dhan marka oo barnaamijkaasaan marka annaga nugu cazumay waxa waaye waa barnaamij fiican wanaagsan sida guddiga ganacsada aad baan ugu qanacnay waa barnaamij maarata soomaali dhan ay sheer ka iibsan karto hal milyan oo hal boqol milyan oo sheer oo min soddon iyo shan dollar ah sheerkiiba marka waxaan u aragnay waa fursad fiican oo ganacsatada soomaaliya meel kastoo ay joogto inay maarata waddankooda ay maarata wax maalgashi ku samaystaan soomaalidana waad og tahay kenya aad ay u degan tahay ganacsatada waaweyn ayaa ganacsi waaweyn balaarin ay ku leedahay marka waxaan u aragnay fursad weyn oo soomaali meel kasta ay joogto caalamka ay ka joogto inay waddankooda maalgashtaan horumar ay maarata intay wax dad kale wax ka sugi lahayn nin kastana wax ku yeesho haddaad wax ka taasna waa astaan fiican nin kasta hadduu wax ku yeeshto ganacsiga maarata horumarkaas nin kasta wuxuu leeyahay maamada oo waddada maraysa oo maarata shaqada yar ku jirto hadday wax ku darsato elbork wax ku darsato deked wax ku darsato marka waa fursad weyn ayaan kasoo aragnay annaga safarka annaga madaxweynahana kolley arrimahaas un baan kala hadalnay annagana waxaan dhaanay diyaara u nahay waayahay new muqdisho idinkala hadlay bal dadka haddaad u faahfaahisid ama aad xusuusisid new muqdisho maxaa loola jeedaa new muqdisho muqdishada cusub yacnaha waxaa la rabaa barnaamij oo weyn oo ballaaran oo muddo dheer laga soo shaqeeyey waayo oo sheerar laga gadanayo waxaa ku jira elbor caalami ah waxaa ku jira dekadii oo caalami ah waxaa ku jira magaalo macnaha oo ballaaran oo muqdishada hadda si ay tahay cariiriga planning iyo wax walba qorsheyn fiican leh ayaa new muqdisho la yirahdaa barnaamijyo oo wax badan ka kooban waay laakiin waxaan ka waxaa ugu muhiimsan elborka iyo dekad marka haddaan soo koobo waa magaalo cusub oo muqdisho macnaha laga dhex samaynayo oo waxeediilagadhexsamayna waa waxa dheena wadato oo facilitigeeda iyo amenitygeeda railway mustaqbal wax walbaba yacnaha balaninkeeda haddaa aragtid aad i aadaan ugu qanacnay waa magaalo cusub oo wax dhan wadato oo qorsho fiican leh oo waddo leh oo tren maarata railway railway leh wax walba leh oo loogu talagala wa marka muqdishadaas cusub xaggee ka bilaabanaysaa muqdisho gudaheeda le kolley waa meel adigo thirty kilometers meelahaas u jirto way meel oo fiican oo kolley dhulka waa diyaar wixii dhan waa diyaaraa la yiri marka waa muqdisho qayb ka mid a le waay oo banaankeeda ah elborka hadda tusaale ahaan elborka hadda lala tusay waa xaafad gudaheedu macnaha muqdisho meel cariiri ku yaala landinka diyaaradaha dhib uu ku yahay haltaan wey uu leeyahay diyaarado badan ayaa wadanka maarata horumarka kusii socdo siduu usii kobcayo garoonkaas ma xamili karo inkastoo kule ay fiican tahay in iyaga aad ka wareysatay laakiin sidii lanoo sheegay faahfaahintan la siiyey meel maarata oo ku filan ma aha yacnaha capacityga iyo baahida loo qabo ku filan maa garoonka hadda maarta kan hadda shaqaynaya ganacsata meel kasta ay joogaan wada jabuuti kuwa ka yimid meel kasta wefdi macnaha waxay ahayd conference oo ganacsatada meel kasta caalamka ay ka joogaan south africa kuwo ka socdaa jiray kuwo kenya ka socda annaga kuwo jabuuti ka socday kuwo imaaraad ka socday kuwo oo weliba ganacsatada maarata kuka ganacsiga kuwa oo soomaaliya meel kastaa laga socday maahane waa wax maarata fikrad maarata meel kasta ganacsata soomaali meel kasta ay joogto inay ku midowdo oo barnaamijkaas maarata ay hirgeliso ay ka qayb qaadato oo horumarkaas maarata waddankooda nin kasta meel kasta u joogo dhisto ayaa looga talagalay u ahaa ganacsadiina reer kenya ee soomaalida ah sidee u dareenteen marka fursadan iyo waxyaabahan hindisahan oo madaxweynaha idinkala hadlay micnaha qaab nooceed u aragteen marka dareenkiina muxuu ahaa hindisahan waxaan u aragnay hindise fiican oo qorshe fiican oo wanaagsan oo horumar leh oo soomaali dhan ay maalgashan karto oo maarata haddii wixii kastana maarata shuruucdii loogu talagalay oo caalami ah oo lagu maalgashan lahaana kolley oo lasoo bandhigo oo xoolihiina maarata ay damaanad leeyihiin sidana loo sheegay oo wixii dhanba marka waxaan u arkaa wax fiican soomaaliya meesha laga rabay mustaqbalkii waddada laga rabay inay ku socoto inuu maarata yahay barnaamij wanaagsan oo fiican oo hindise wanaagsan oona dhaqan geli kara aan aaminsannahay saasaan u aragnaa annaga reer kenya ahaan in la maalgashtana waddankana wuxuu ku horumari karaa in shacabkiisii meel kastuu joogo wax ku darsado oo maalgashto ilaan waa ogtahay waddamo shisheeye iyo shirkadaha haddii loo dhiibo oo la yidhaahdo culeysyo badan iyo dano badan ayay yeelanayaan marka waxaan isleeyahay waa haddii transparency iyo sidii la rabay financial wax o dham haddii la helo iyo shuruucdii loogu talagalay haddii lagu sameeyo waa barnaamij aad iyo aad boqolkiiba boqol aan aaminsannahay
ganacsatada soomaalida ee dalka kenya kenya aad baad u maalgeliseen ganacsiyo waaweyn aad ka hirgeliseen toban sano ka hor ama labaatan sano ka hor qofkii ganacsiga soomaalida ee kenya arkay iyo maanta marka la barbar dhigo qofkii arkay ku noqda labaatan sano ka hor qofkii joogay hadduu maanta dib ugu noqdo isbeddel weyn uu dareemayaa marka maxaad isleedihiin hindisahan cusub maadaama hore loo ogaaday ama laydin tijaabiyaba ganacsigii kenya ee soomaalida ay ku lahayd uu aada u horumaray kaalinta marka aad ku yeelan kartaan haddaad tihiin ganacsadii soomaalida ee kenya hindisahan cusub intee buu la egyahay haddaad miisaan saartid wallaahi hadda percentage iyo waxaas kuma dhihi kari oo tare go-an kuma siin kara laakiin waxaan isleeyahay waa waa wax soomaalida sidii hadda kenya u maalgashatay horumarka ay gaarsiisay sida twenty years ay ahayd iyo xaafad isliis ay tahay hantida meel kasta islii keliya lama dhigi karo backland hallingham kileleshua meel kasta magaalada nairobi daafaheeda dhan say u maalgashatay haddii sidaas oo kale wixii shuruuc loo sameeyo oo las aamino oo dhaqaalihii meeshii uu geli lahaa iyo sidii mashruuca uu ku socon lahaa wax walba transparent iyo shuruucdii loo loo dhimaystiro waxaan is leeyahay waddamadan geeska africa deg deg ayaa looga dabategi karaa oo horumarkaas waxaan is leeyahay waa wax wax soomaaliya u baahanta meel kasta ay joogto
kaasina waxa uu ahaa xogayaha guud ee ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi oo u waramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud waa xaafadda isliya magaalada nairobi haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida makarafoonka soomaaliya iyo tanzaniya ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo quseeya iskaashiga labada dal haddaba heshiisyadan iyo xidhiirka soomaaliya iyo tanzaniya ee xilligan ayaa waxaan ka waraysanaynaa oo barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan marti u ah danjire eliyas cali xasan oo ah safiirka soomaaliya ee dalka tanzaniya ambasador eliyas bal waxaad ka warantaa tan iyo markii lagu magacaabay waddanka tanzaniya waxyaabaha idiin qabsoomay iyo xidhiirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal ee tanzaniya iyo soomaaliya waa mahadsantahay walaalkay dabcan soomaaliya iyo tanzania xiriirkoodii xornimadii ka hor ayuu soo bilaabanayaa laakiin markii xorriyaddii kadib tanzania madaxweynihii hore ugu horreeyey ee tanzania wadamarkii tanzania xor noqotay wadamadii ugu horreeyey oo maaragtay markii madaxweyne noqday uu booqday waxaa kamid ahaa soomaaliya xiriir wanaagsanoo fiican maaragtay ayaa ka dhexeeyey dabcan way jirtay marar oo xiriirkaasi uu madmadow maaragtay iyo xilliyo ay jirtay waa lasoo maray soomaaliya waxyaalo badan ay maaragtay gacanta geysatay heshiiskii muxuu ahaa uganda iyo tanzania muxuu ahaa maaragtay soomaaliya ayaa dalwadeen ka ahayd kadib laakiin burburka sida u dhacay dabcan xiriirkii maaragtay labada dal ka dhexeeyey meesha waa ka maqnaa safaarada soomaaliyana hadda muddo waa waa furneed safiiro kale oo maaragtay in igu horreeyey ayaa jiray maxaa la dhahaa oo iisheeg maaragtay xiriirkaas oo iyaga laftoodii wakti badan soo geliyey anigana hadda markii aan imid dabcan shaqadii ugu badan muxuu ahaa oo laba dal isku soo dhawaanshahooda laga qaban lahaa ayaan wakti badan gelinay runtii waxaana aada maaragtay ugu mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud booqashadii hadda uu ku yimid tanzania shirka ka dhacayay caruusha oo muxuu ahaa madaxweyneyaasha maaragtay sideedii dal xubnaha ka ah bulshada bariga africa ay iskugu imaadeen muxuu ahaa isaga iyo madaxweynaha wadanka tanzania kulanka gaarka ah oo ay galeen waxyaalo badan uga wada hadleen iyaga horena sanadka bilowgiisii booqasho rasmi ah dalka uu ku tegay madaxweyne beni wax fara badan maaragtay ay ka wada hadleen marka laakiin shaqada rasmiga ah waxay dhacday markii madaxweynaha hadda shirka hadda uu yimid halkaasoo labada madaxweyne ay go-aan ku gaareen university ka socda muxuu ahaa dalka tanzania booqasho ku yimaadaan soomaaliya sida ugu dhaqsiyaa badan taasoo runtii annagana mas-uuliyadeeni ay ahayd dabagalka maaragtay iyo fadhabeenka xiriirkaas muxuu ahaa iyo wadahadalkii labada madaxweyne taasoo ka dhalatay in wafdi aada u ballaaran oo wasiirka arrimaha dibadda tanzania hogaaminayo oo ay kamid yihiin wasiiro kale maaragtay iyo taliyaal muxuu ahaa ciidan ay kamid yihiin oo yimaado wafdigaas oo xubnihiis kor u dhaafayeen afartameeyo waata muddadii shanta beriba soo dhaafayna ay joogeen dalka
marka mudane safir wafdigaasi wasiirada tanzania ka socday adiguna aada la socotay waxay dabcan dowladda soomaaliya kala saxiixdeen wasiirada dhigooda ah heshiisyo dhowr ah maxaa ugu muhiimsan heshiisyadan ay labada dal kalakala saxiixdeen
heshiisyadaas waxaa kamid ah heshiiska iskaashiga guud heshiiska difaaca heshiiska amniga oo labada taliye muxuu ahaa ay kala saxiideen sugidda ama sirdoonka heshiiska caafimaadka iyo heshiis dalxiiska sidoo kale waxaa jiray laba heshiis oo iyagana mardow loo ballamay in la saxiixo ay kamid yihiin isdhaafsiga maxaabiista iyo heshiiska muxuu ahaa duulista maaragtay marka onaviationka sidaas si lamid ah waxaa jiray waxyaalo kaleoo la isku afgartay oo aan heshiis ahaan loo kala saxiixan laakiin sida ka aragteena communicada qeyb ka ahaa oo kamid yihiin sida loo fududeyn lahaa isku socodka arrimaha fiisaha sidoo kale sida loo abuuri lahaa diyaarada qad toos ah oo u dhexeeya soomaaliya iyo tanzania wax kaloo kamid ahaa ardayda soomaalida ah sidii loogu fududeyn lahaa u heli lahaayeen waxbarasho tacab la-aana oo isugu jirtaa b h d iyo master iyo muxuu ahaa bachelor leveladaas kala duwan ah iyo tababaro muxuu ahaa maaragtay kala duduwan ama kuwa ciidan ha noqdeen ama kuwa muxuu ahaa hay-adaha dawliga ah ama hay-adaha dowladda muxuu ahaa qeybaha kala duwan maaragtay gacan laga siinayo marka iyo arrimaha ganacsiga kamid ahaa maaragtay iyadana waxyaalihii laga wada hadlay in la iska kaashado
waa tahay marka laga tago iskaashiga labada dal waxaa jiray ganacsato soomaali ah oo iyo dad kaloo soomaali ah oo ku nool dalka tanzania oo kale bal xaaladooda inta aad ka warhayso ee muddadii koobneed ee dalkaasi aad wakiilka uga ahayd soomaaliya
wadaan meeshaas soomaali badan oo ganacsato ah oo wadanka magac iyo sharaf ku leh ayaa ku nool oo maaragtay dalkana si fiican u dhexgalay waxna ka qabsaday lagana xurmeeyo waana dal oo de dadka soomaalida ah wanaag iyo soo dhaweynba ay u hayaan oo maaragtay ay kala kulmaan inta hadda aan joogay inta aan ka arkay intaas waa waa tahay ugu dambeyntii mudane ambasador waxaa jirta tanzania oo kale waa xarunta isbahaysiga ama ururka bulshada bariga africa oo dhowaan soomaaliya ay ku biirtay bal ku biiritaankii soomaaliya ee ururkaasi halkoobuu marayaa hadda micnaha inay ka mid noqoto xubin buuxdo noqoto oo si rasmi ay ugu biirto
soomaaliya xubin buuxdo ay ka tahay waxbanimadeedii wax oo ka dhiman ma jirto sidaa la socotid markii hadda madaxweynaha uu yimid caruusha maxaa la yirahdaa waxaa la dooranayay doorashadii oo hogaanka ururka ayaa dhaceysay marka dabcan kenya ayaa guddoomiye loo doortay soomaaliyana xogxayana loo doortay marka dee xubinimada ayayna ku timid decisionka hadda xogxaynta soomaaliya ayaa maaragtay madaxka ah waxyaalaha oo hadda maaragtay xilliga ugu dhow la qorsheynayo waxaa waaye sidii loo magacaabi lahaa xubnihii xildhibaanada ahaa ka qeybgali lahaa baarlamaanka bulshada bariga africa garsoorihii taliyaashii ciidanka iyo xubnihii dhanaa laakiin xubinnimada wax kaloo ka haray oo kooxada taagan ma jirto waa uun maaragtay magacaabadaas oo dowladda soomaaliya anaga xaggeeni hadda laga rabo inay kasoo dhamaato waxaan ahayn ma jiraan dhinaca kalena dabcan kubiirista muxuu ahaa ururkaas dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay inay fursad weyn u tahay dadka soomaaliyeed sababtoo ah dadka soomaaliyeed waa dadka dhanka ganacsiga aada ugu fiican ururkana de urur dhaqaalaha maaragtay muxuu ahaa muhiimada siinayo oo muhiimadiisa koowaad arrimaha dhaqaalaha ay tahay waayo marka soomaalidana de hadda ayay marka horeba barigan maaragtay africa meel aysan jeedin ay ka shaqaysanin malaha oo hadday tahay kenya uganda rwanda congo maxuaha d r c tanzania marka wadamada xubnaha ka ah oo dhan soomaalida way joogtay marka in lagu biiray waxay wax badan caawin doontaa oo u fududeyn doonta dadka soomaalida ah inay si sharaf leh ay ugu ugu uga dhex ganacsadaan iyagoo sharafeen ay ku dhex noolaadaan sidaas ay dowladda soomaaliyeed aaminsan tahay
waa tahay ambasador eliyas aadaad u mahadsantaha kaasina waxa uu ahaa danjire eliyas cali xasan oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka tanzaniya waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo weli laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayaad nagala socotaan markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
degeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo caawa oo uu marti igu yahay hal abuure cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ku magac dheer jowbo oo muddo soddon sano iyo dheeraad ah deggan ama ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dalka kenya jowbo waxa uu caawa nagula caweynayaa barnaamijkan caweyska washington isaga oo noo haya tixo dareen kala duwan xambaarsan isaga oo sidoo kalena noo qaadi doonaa heeso ay qaadaan fanaaniin waaweyn waa caawa iyo caweyska washington waa kusoo dhaweynaya marka ugu horeysa barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a kusoo dhawow jawbo waa ku dhowaay waa ku dhowaay waad ku mahadsan tahay waa ku dhowaay waxaa tahay nin abwaana oo jooga xero qaxooti waan garta bal noloshaada iyo xerada qaxootiga iyo nolol xero qaxooti marka ugu horeysa haddaad bal yaro sifayso dadka dadka yaro tusi aan aan aan xero qaxooti weligood arag waan tusinayaa bismillah waan tusinayaa wuxuu leeyahay ha wuxuu leeyahay soddon soddon sano iyo dheeraad waxa aan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley duuniga laquutana w f b iyo waxa dhiiba keer bay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka nolosha waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhalinyaryo waayeen jeelna ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobka iyo dhaxanta iyo qabowga iyo dheelka aad ku geliso dhisan meesha kuma yaal bulkeeti dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hooy laga dhig hooy laga dhigtaa abaan horaa waxa wuxuu wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef male habeen dhexidka mooye soomaalidu dhib badana maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sirafteedan dheelidi kama dhiidhiyeyse markaan aada u dhooxeen dhadhansaday warkeedana dhalanteed rubmoodada hadba dhabiyo ceeryaan dhaankeeda ku hungoowo haba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal maray sida awr dhunkaal qaba bay meelaha dhadhacaysaa haba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan allay leey waxbaa dhacay soomaali ku dhacay oo waxooti ka dhigay ma garatay aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad muddo intee leegaad xerada qaxootiga aad ku nooshahay dhadhaab soddon sana ku dhow hay iyo soddon sana ku dhow een soddon sano iyo dheeraadaad xerada qaxootiga een dhadhaab aad ku nooshahay nin abwaanana waa tahay barnaamijka horta caweyska washington ma dhegaysataa aada wey waan dhegaystaa haye wax aad ka xusuusato ama wax aad hore u dhegaysatay aada uga dhegaysatay barnaamijkan oo marka ugu horeysa aadna xusuusin karta ma jiraa
waxaan barnaamijkan baa adigu inta badan igu waa aada igu qaaliya ilaa iyo laga soo bilaabo labada kun iyo toddobadii maalintii dhidibada loo taagay v o a ya cajiib inaad waanan maalinta qabsanayn inaad maalintaa xusuusataaba cajiiba waad saxantaha labada kun iyo toddobadii haa waan waan joogay meelgarow agteeda abaan joogay oo aan aaday oo wa- waktiyo qabowyadu gobollada bari ay ka dhici jireen weeye meel yaroo meel ma- maqaaxi aanu haysanay aanu ku dhex amoonaynay oo i- iyadaan dab baanu shidan jirnay hal sa nusu saac bay soo geli jirtay waa runtaa nusaac baa lagu bilaabay waa saxan tahay taariikh baad haysaa
kawdhe de waa adigu intuu qudhac jirayba waan dhegaysanaya waan ku weli aad iyo aad aad iyo aad intaasaa nagaga filan mar haddaad sheegtay sanadkii idaacadda la furay iyo daqiiqadihii lagu bilaababa haddaad sheegtay halkaasaan uga haraynaa barnaamijka caweyskana halkaasuu soo dhexgelaya wuu ku jiraa marka nin abwaana tahay n maxaad jeclaan lahayd caawa inaad nala wadaagto barnaamijkan waa waa lagu caweeyaa n dadka iyo wuxuu isku xiraa bulshada soomaaliyeed ee adduunka dacaladeeda kala jooga wuu halkan ku madadaaliyaa marka bal adoo caawana fursad u helay barnaamijkan madadaaladiina qeyb ka ah bal tix baad noo tirisay aad ku cabiraysay qaxootiga iyo dhibaatooyinka iyo sida u eg tahay iyo nolosha meesha taalla nolol qaxooti siday u eg tahay n waxyaabaha aad ku madadaalataan inta xerada la joogo ama adiga shaksiyan waxyaabaha aad ku madadaalato ilaan waxaad sidaad hadda ku cabirtay tixdii dhoweyd waa meel xiran oon banaanka looga bixi karin oo dusha uun ka furan mar hadday saas ta- maxaad ku madadaalataa
de qofku damiir buu leeya jacaylkuna marma buuna soo doontaa de jacaylku waa wax aniyo uu iska waa jacaylkan waa waxa jacaylku waxaan maleeya marba ma- marba noogu yimaadaa meesha noogu noogu soo doontaa oo xerada qaxootiga xagguu u soo maraa soota la leeyahay n albaababa ma leh koorku ka soo dega aniyo waxan waa rooxaano dusha ka banaanta Hay- hay.
Waa dusha ka banaan waa gartay cirku ka soo degaa haye xidigaha iyo qoraxda iyo wuxuu la socdo garan mayno hadda wadaan malaynaya maalin oyto igu soo degay haye muxuu kuu keenay laakiinse waan iskala hadla waan iskala hadlay de haye waxaan ku yidhi jacayl iyo hoo iga qalle nabadgeli marnaba ha igu soo marnaba ha igu soo qaldamin guurkii qaali buu noqdoo gabdhuhu iyagaa qawaday nimaan qurba joog ahayn oo aan qarash badanna wadan jacayl yahow iga qalle sa- sabool qaawan baan ahoo noocaygan ma qaabilaan salaanka ma qaadayaan midaan ii qalmayn aniga oo aanan ku qancayn marnaba maxaad qoorta iigu gelin jacayl yahow iga qalle diyaas baro qaar la dhaho oo malaha shanta qaaradood dharaarba ka qadeeya meel hablihii naga wada qarribay dee lacag badan iyo wax badan bay wataan oo waxunba ma garanaysaa sootiila lahaa sootiila lahaa abaan sootiila lahaa jacaylku jacaylku qarash iyo waxaa shaqadiisa maaha isagu qofka uu rabo iyo waxa uu rabo unbaa u dana xaggee iska qabanaysaa waa sheekada jacaylkii baa cemla caasho jacaylkii baa cemishir buu noqday haye yaa ka ganacsada jacaylka laftiisii jacaylkii baa baa cemishir noqday yaa ka ganacsada isaga isaga uunbaa isku xiisa iska urursada dee akhrisabar iyo waxay baa qaaday haye
kowdhe dee anugu kollayta waxaan ku yidhi jacayl yahow iga qallay ma kaa qalleey ma kaa qalleeya markaa mise weli wuu soo socdaa oo maaragtay dhaga male Waa uu soo waan is waan is hor joognaa adduunyada dhammaanteeda xangoysinaa tahay indha kuma arkaano agoysiisma dhiibtide awooddaada mooye amar qahaadan mayside halkan laga ordayn iyo halistahaad abbaarta ummadii dhamahayse ummadii dhamahayse asaguri dhigahaagiyo aqalkeed u hoyataa abuurtaadu waa maxay insi iyo jinkee tahay horta inayaa tahay horta inayaa tahay jacaylow ayaa tahay horta inayaa tahay warta inayaa tahay jacaylow ayaa tahay adduunyada dhammaanteed arxanku hoysinaa tahay aan aqooni naxariis bilayahay ku aragtay ayaydaadii hore iyo awowgaha la garan waa ummadii dhammahaysee hooyadaha ma inannimo abbahaa ku guursaday hooyadaha ma inannimo abbahaa ku guursaday horta inayaa tahay horta inayaa tahay jacaylow ayaa tahay horta inayaa tahay bur- burti iyo dooraydan isku haysanaa haye weerar iyo weerar celis
haa waa halkii waa halkii axmed cali cigaale dagaalkii labaad sidiisii difaac iyo weerar baan ahay dagaalkii labaad sidiisiiye dagaalkii labaad sidiisiiye difaaci iyo weerar baan ahaaye miyaan dib u laabanayaa ay haya dad iyo hadalkood ha maqlin daryeel baa jacayl daweye dadaalo dantaada raac ka soco xasuusan la gelin aad aalka iyo aad marka dantaada miyaa ka raacatay mise isaga ayaa kaa raacday may isa iga raacday dhegeyso Ay, ay.
saaskay hoos maraye goodhe haye
qudhaaduba waad ogtahay waxaan kuli jacaylyo iga qalle qudhaaduba waad ogtahay qaxooti inaan ahoon ku jiro jeelkaa qafilan dushuna ay dushuna ay qalaalan tahay dharaartii qoraxa kulayl leh habeenkii eh, baraf qabow leh nolosha nolosha aada u qaabka daran qiime iyo iga xisho jacayl yahow iga qalle faraha iga qaa faraha iga qaada daba warhooyhay warhooy qajiloo idaa naftayda qalalaasa iyo hageelin qaxar iyo wareer saaxiib qasab iguma lihid wuxuu alla ii qoriyo nasiibkaygaan qabaa yartaasaa quruxla iyo tanaa qalanjoo ka daran qowlkaa inaad igu tiraa waxaan u arkaa shirqool aniga hayga tuurin qow qar iyo buur hayga ridin jacayl yahow iga qalle cilmiye qays baan diliyo leyliya hodan baan qabriga anigu u qadoo aan dhigay walaadan ani igu qaldayn jacayl yahay iga qale gawdhe anigu waan jacaylka anigu waan iska celinayaa ni aniga jacaylka aniga jacayl wayna wayna naga dhex taaganta markaa ma kuu soo jawaabay markaa jacaylkii ma kuu soo jawaabay wuxuu isoo jawaabaa dee maya waa aniga oo aan iska celiy beriya saa dambe mid isoo jawaabi doono iyo bisha dambe midna aanu garan maayo dhegtaa dhegtaad ka hor haysaa ha waa hanuda waa waxaa weye waa gaashaankaanu daruuray waa gartay n dhinaca heesaha sidee isku tihiin jacaylkii waad sheegtay laakiin n heese badan mar haddii jacayl la sheego ama lasoo hadal qaado ama lasoo magac dhabo heesihii soomaalidana meesha way soo gelayaan marka marka inta inta aadan samayn tixdan jacayl yahow iga qallee heesihii kalead adeegsan jirtay maxaa ka mid ahaa de waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa de markan jacaylkan heshiiska laaha bay hayde a intuu cilaaqaadkiina fiicnaa ha ha waxaa ka mid ahaa iyana waxaa jirtay qiso kale oo ka dhacday meeshan oo meeshan faafi iyo lagdheeraa la dhahaa moogtahay haye laba laba county oo isku xiga sidaas oo kale unba iyadana niyo gabadh iyana layga la macnaha meeshan falay falay iyo waxbaa la sugaayo waxbaa la saadaaliyaayo hebel buufisuu ku baxaya buufisii waxbaa dadkii yaa maanka ka qaadayo dee waxunba la sugaa haye gabadh iyana aan iska sugayay oo aan islahaa malaabtana waana la isqaadaa oo aan isku si banaanayn oo wadahadalla naga dhadhaxayn jiray a ba iyana waxaa jirtay ba maalin nin caynkaas oo kaleo isna niyo waxa weye kharasha wata unba aniga waxaa laigu musalliday ba dadka lacagta wata unba mid walba iga qaada marka lacagtaa weerar kuga adiga aniga lacagtaa weerar uga beeraha iga tirsadeen baan umalaynaya nin walba wuu iga qaadaya taan calmadaba niyo cidun baa la la cararay waa gartay
marka waxaan ku idhi waxaan tirsaday faras haye waa kuwan dee soomaalidu fanaan afaanintu waa tay shimbir yahow galayl yahow qorax yahay waa waa tan wax walba la dirsado moogtahay aad iyo aad wax walba qola kastoo waxbay dirsataa nin fiid meerta duushaay iyo gorgor iyo gaadhsii waxyaalahaas oo kale markaas anigu faras baan baan dirsaday faras markii layga qaaday gabadhii ha markaa mahaadku ka dheerayaabaad leedahay mise faraskaasaad adigu is leedahay isagaa isagaa ku filan hawshan de waxaan diyaaraddu ka dheerayaaba waan isleeyahay baa anigu waa gartay
diyaaraddu ka dheerayaaba waan isleeyahay markaasa waxaan ku bilaabay ha
intaan faakisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya iyo farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii darwiishkiiyo xiinfiniilamoodiyow farasyow igaadhsii farduus bay iga tegayseen waa gartay gabadhaan filaaye gabadhaan filaaye faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanaya xalay fiidkii lela tegay faafi iyo lagdheerana xerya waa waa waa halka ay ku taallo dhadhaab waa midna dhadhaabay ku taallaa midna anan anan iska anan lagdheeraan maa iyana dhadhaabe waa gartay gabadhaan filaaye faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanaya xalay fiidkii lela tegay dusha ii firaasho sida falaga ila duub fadlan aada u dheeree intaan filinku iga guban dadku igu fadeexayn yaa ha iga biisa foorjada waa gartay ha iga biisa foorjada waa tan laygu foodhiye markii waxaa la ayo ninkii ninkii waa laga waa laga dur waa laga durqaaday baa layidhi moogtay waxaan idhi nacas laygu falay baa aadmiga fadqalaliyo fawdo lagama waaye nacas laygu falay baa ila ficiltamaaye faamilkee faamilkii faamilki faamilkay lahayduu ku ku faraqay lacag uu ku faraqo yartu waa falay suge bisha february iyo abri baa la filayaa inay fiilan aadee waxaan isdahay iyadoo ha ku xambaarto ha ku qaado ay anigii roonaa bay rogatay marka yartu waa falay suge bisha february iyo abri baa la filayaa inay fiilan aadee anna faran ma haysee fadlan aada u dheere fardihii daruush iyo xinfiliilamoodiyow farasiyo gaarsiyi farduus bay iga tegayseen ma garat ma ku gaarsiiyey markaa mise waxba uu qaban waayo faraskii wallaahi ima gaarsiina oo iga horkacay Eh, baalayaasha markaan gaariso marayo webiga dushiisa webiga dushiisuba igu halkaasu igula badaasu ila galay eh, webigu ila galayba inaad shimbirihii adeegsatay ahayd markii hore kaa hoos baxdeen
alla markii hore iga hoostay maxaan fursadaha badhkood ka faa'iidaysan waayey fudaydku muxuu i waalay wax fiican muxuu i dhaafshay maxaan filim beena iyo fiidyow iska daawanayay intaanad wax falin ka fiirso mahmahdaa kamaan fikirin lamaan fiqin waaya arag lamaan fiqin waaya arag fandhaalkii iyo xeedhadii markay kala faaruqeen ee ay talafara ka haaday dantaydiina sii fogaatay wuxuu ficil baasi qaaday Fal- fallaadhaha caashaqee jidhkayga ku faafayaa haddaan fahmi lahaa mar hore sidaa igumay fideen ayad qur-aanaan ku daray caashahayoo waxaan idhi facaalun limaa yuriid waxbaa igu fooraree hurdaami naftayda caawa halkaas adigu hadaas halkaasay iskula isku isku- iskula biyey shabab farajullaahi qariibna wa- way dhihi jireen carabtu moogtahay ah waa iska dhowey ha jaariska waa uu iska dhow yahay macnaha fursadda ha kasa ilaahay ha, fursaddu fursaddu fursaddu way imaanaysaa marka intaasba haddaad oo dadaala haddaad samaysay adigu waajibkaaga waad gudatay waajibkaaga waad gudatay marka nasiibka iyo iyo iyo rajada ilaahay ka wardhowr
marka heesaha abwaaniinta ay sameeyeen kuwooda adiga aad maaragtay adeegsato ama ama ama ama ama ad aad ka hesho si Ah.
si xaaladahaaga ay u darsaan kuwee ka mid ah fanaaniintii fanaaniintii hore kuwaan kuwa ila- i- aan- aan aan qiimeeyo ama i- isaa wallahi bilahi taa adaa qaadi lahaaba ha wa- kuwee ka mid ah hooyo isna ka weyne axmed cali cigaal baa ka mida heesihiisa hee- heesihiisa mid la tuuro male mid la tuuro male mid la wallaahi mid la Yeah.
tuuro mid la intaan mid la tuuro ma mid la tuuro male ha hey kuwee aad aad- aad uga heshaa oo xaaladaada dejiya iyo qanaamida eh, ninka la yidhaahdo faysal cumar mustiik ay- allah yarxam Allah- Waa dadka allahu yarxam waa u gudbaynaa isaga laakiin cigaal markaad tidhaahdo kuwiisa ha ha
midee midee midee xaaladaada dejisa
waxay dejisaa heesa uu qaado oo een, uu qaado oo een, ifaduuli waayihu manasiini maanto waramadnaani waa cudur fool xuma ninkeede sida lama foorara haba fuul abuura fanashadu garweeyaan fanashadu gar cashaquma fudude haddii layguud buuray dafaxana laayo iyo nin caydi weligii casho ceebka ma fogaaday iyo waxyaalahaas dhincayra weligii ceebkama fogaade ceebka ma fogaaday caawo way u darantee xaggee baan cuskada
cakuya howl adduun badana Aduunye hawl adduun badana ma cidla cirsiilaan fadhiya cirkaadhee dhulkaadheer caways ma kududa wayga ciirsantee taaladu ahaa ay wareegsantee aniga mm, culays bay saaran yeelo alo alo aloo ciilkayga bixi in caydi weligii ceebkama fogaadi caaway u daranta xaggee baan cuskadaa ma garatay
xaggee kale xagga laad ciirsanaysaa
xagga alla- allaan ciidska allaan ciid dee allaan ciidska sugaya aniyo ilaah baan gargaar ka sugi ma haye ruuxaan garabsadee waa sidaas waa sidaas waa sidaas cabdulaahi aadane sheekh maxamed jowbo oo muddo soddon sano iyo dheeraada ah ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxlaya dalka kenya oo barnaamijka caawa marti igu ahaa caweyska washington barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa codka fanaanka axmed cali cigaal intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh ammaano allah
cakuya hawladuun badana ma cidla cirsiilaan fadhiya jirkadheer dhulkadheer caways makududa
codkaasi fanaanka axmed cali cigaal wuxuu gebagabo ahaa barnaamijkii caweyska washington iyo guud ahaan idaacaddii caawa oo si toos idinkaga imaanaysa washington tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo alayba gogoshu iruntuu